waxaa inoogu xigayaa barnaamijka hadalkiisa doctor burhaan yuusuf ismaaciil oo taqaanaha reer bastana anigana nin saaxiibkay aanu muddo badan jaamacaddii soomaaliya ilaa jaamacaddii umas amers meel kasta isku naqaanay waxa weeyaan waxaad la yaabaysaan nin superintendent ka gaadhay kimikada muxuu ahaa in boston inuu ilaaliyo wixii habboon iyo wixii kale nin soomaaliya oo halkani hor joogo oo ilaa heerkaa ka gaadhay massachusetts marka isagu ma jecla ammaanta waad iska garanaysaan laakiin aanu dhiibaadan
السلام عليكم دمانتي وسلامتين حسن انتروداكشن كاي halkan wax istaan wax badan inaan iraado laakiin waxaan jeclaystay inaan dhowr eray ka iraado muhiimadda ay leedahay waxbarashada kala sarnaa okay marka hore waxaan leeyahay ninbaa wuxuu yiri wiilkiisii asaga baa waxay ku socdeen hiking marka meel buuraley ah oo dhib badan bay ku lugeynayeen marka wiil yar oo dhalay wey kura yar wiilkii aabbihi wuxuu ku yiri aabba cagaha ma ku daalay markaasuu odaygu wuxuu yidhi haa waa i xanuunsanaa waa i daalan yihin laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yidhi xanuun oo dhan isku mid maaha xanuun waxaa jir wanaagsan ee isha ku hay samadka buurta meesha ugu sarrayso oo aan u socno marka waxaa weeye dhibaato badan baana soo martay soomaali haddaan nahay oo dhib badan tan iyo haddana wuu nagu socdaa laakiin markay timaado waxbarasho iyo iskuul dhisid iyo jaamacad dhisid kifaaxa laga maro waa kifaax macno weyn dhalanaya waxaa loo baahan yahay kulligeen inaan u adkaysanno oo dadaalkaas aan wadno oo waxaas hadda darbiyada ku dhegan wada colleges ah jaamacada ah oo soomaaliya ka bilowday waxay u baahan yihiin kulligood intay networking suubsadaan inay isku xirmaan sida professorka yiri oo kale maybe this is maaragtay waxay noqon doontaa dariiqa noogu dhow oo aan ku soo ceshanno sharaftii iyo qarannimadii iyo umadnimadii naga luntay meydii dariiqa inuu noqdo dariiqa ugu sahlan oo kulligeen aan isugu nimaano marka waxbarashada haddee muhiimadeedaani hadda idiin sheegi mayo aayadda ugu horreysay oo ilaahay rasuul kusoo dejiya wuxuu ahaa iqra akri magara marka waa very important oon wax loo baahan yahay kulligeen inaan ku dadaalno iskana saacidno xariifna aan noqonno maxaa yeelay waad ogtihiin soomaaliya resourcigeeda aad buu u yaryahay maanta kulligeen banaankan ka joognaa dalkii investmentigii ummadda ku suubiyey intii wax barata banaanka joogtaa wax dhintay moogiy banaanka wada joogaan gudaha wax ku haray waa wax very limited marka haddii jaamacad gada laga dhiso midna boosaaso laga dhiso midna banaadir laga dhiso waxaa loo baahan yahay caqli iyo xikmad aada u ballaaran si u noqon lahaayeen institution iskaas institution mero dhala oo waxaa loo baahan yahay intaa la isqaybiyo in jaamacad walba ama rijin walba jaamacadda ku taal inay takasus macno dhalinaya oo ku xiran dhulka ay degan yihiin si uga faa'iiday lahaayeen ayagana uga faa'iidi lahaayeen ummadda soomaaliyeedna uga faa'iidi lahaayeen inay ka fakaraan oo kulligii jaamacado wada engineering ah ama medical schools ah meel walba inaan laga wada furan isku mar laakiin aan noqono dad xarfaan ah oo garan kara meesha u socdaan kana faa'iidaysta oo markaa jaamacad walba rijin walba uu yeesho wax uu ku takhasuso oo ardayga jooga boosaaso uu gada u yimaado maxaa yeele gadaa waxay leedahay higher education aada u fiican oo beeraha ah ka banaadir joogana loo aado medical school oo wax laga soo barto maxaa yeele resourcega meesha waa resource very limited macalimiin badan oo takhasus weyn haya ma jiraan mushaar macnole meesha ma yaal waa very limited resource waxa laga shaqaynayo marka haddaanan loo adeegsan yani caqli iyo xirfad iyo maaragtay meel dheer ka fakerideed ma noqon doonaan yani waxyaabo oo fruitful ah oo value badan annaga inoo dhaliya marka jaamacadahan dhisanna waa one thing oo very good ah laakiin saa uga faa'iidaysan lahayd ummaddana uga faa'iidaysan lahayd oo network intaa la wada dhistay jaamacadihii dhan ay u yeelan lahaayeen yani xikmaddii iyo caqligii rijin walba wuxuu ku fiican yahu isleeyahay yani waxba keeni kartaa in looga dambeeyo ummaddana ay ka wada faa'iidaystaan ani intaas baan ku dar lahaa waana salaamatiin dhammaantiin